qalabka nadaafadda ee laku wareejiyey dowladda hoose ee degmada laascanood ee hanuulan ka taalgalantay bulshada qashankiio ka shaban haddana ka dhex gubo korana si lanku horseeda in deegaanka dhibaataha ku diirta qashanka meelola kashabow iyo ilaalinta nadaafadda magaalada shirkadda daryaalka deegaanka ee gooliya dhowr boqol oo qalabka nadaafadda deegaanka ku wareejiday dowladda hoose ee caasimada laascanooda si bulshada landeersi iyadoo bilaash ah sida usa sharah uu maamulaha shirkadda goola soonaanka baaqi intii lagu faa'iiday sida qalabkan markii hadiira gool waxaan ugu bishaaraynaynaa dadweynaha reer laascaanood inay shirkaddu u soo kordhisay agabka loogu talagalay daryeelka deegaanka iyo ilaalinta nadaafadda magaalada shirkaddu sidoo kale waxay agabka gaadhsiin doontaa xarun kasta iyo goob kasta iyo xaafad kasta ay shirkaddu u shaqayso iyadoo lagu gaadhsiin doono hab bilaasha ama lacag la'aana waxaanu diyaar u nahay in aanu si hagar la'aan ah ugu adeegno macaamiishayada iyadoo aanu gaadhsiin doonno dhammaan qaybaha kala duwan iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada walaaleel waxaad ogsoon tihiin in ilaalinta iyo dhowrista nadaafaddu ay qayb weyn ka tahay bilicda magaalada iyo hagaajinta sidoo kale waxaad ogsoon tihiin nadaafaddu tahay qayb iimaanka ka mid ah annagu mar kasta waxaa weeyaan waxaanu ka shirkad ahaan garab taagannahay bulshadayada oo runtii ku jirta magaranaysaayey dibudhis iyo horumar waan ka dareemaysaan magaaladeena waxaa weeyaan sida ay magaranaysaayey ay kor ugu kacday nadaafaddeeda iyo iyo bilicdeeduba taasna waxaa ku mahadsan dowladda hoose iyo dhammaan shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda magaalada ogsanta shirkaddu waxay shaqaynaysaa muddo toban sannadooda iyadoo u shaqaysa kumanaan kun oo qoys oo ku dhaqan magaalada adeegana u gaadhsiisa si hufan agabkan wuxuu ka caawinayaa in muxuu ahaayey lagu uruuriyo ama magaranaysaayey ay u sahlasaa in muxuu ahaayey xashiishkii lagu uruuriyo iyada oo qayb ka qaadanaysa dhowrista iyo magaranaysaayey bilicda iyo haddii alaba ku run yahay nadaafadda deegaanka agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada laascanooda deeq cabdi warsame iyo marka horen kumahnagay maamulka shirkadda gool oo qalabkan hadiirsidii soona sheeg intay bulshada si saxayoon diirsii doonana ku dahfuranaa mashruuc mashruucaas oo ah qashankeedayaal dhastibiin oo ay soo kordhisay shirkadda nadaafadda ee gool waan uga mahadcelinaynaa waana ku bogaadinaynaa sida wanaagsan ay shirkadda uga shaqaynayso daryeelidda iyo wanaajinta deegaanka sidoo kale waxaanu ka guddoonnay oo aanu kala soo wareegnay qaybo ka mida dhastibiiniska ay ugu talagashay xarumaha dowladda inay ku caawiso aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa runtii waa tallaabo bogaadin mudan waa tallaabo horey loo qaaday waa tallaabo aan ku bogaadinayno shirkadda gool oo ah kambani ka shaqeeya nadaafadda dowladda hoosena ay ogolaansii liiskawsisay dadweynaha reer laascanoodna waxaanu ku amraynaa dhastibiinkaa markii loo keeno inaanay dayicin inaanay waxa la yidhaahdo dabiyo wax ku ridin inaanay dhibaato u geysanin ee noqdo kaydkaa shirkaddu siisay inay sideedu hayaan